Magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay mashruuc caafimaad oo loogu talagalay in lagu daweeyo carruurta nafaqo-darrada iyo kuwa furulan. Mashruucan waxaa iska kaashanaya dowladaha Qatar iyo Soomaaliya. Munaasabadda lagu daafurayo mashruuca caafimaad waxaa qoob-joog ka ahaa Wasiir Dowlaha Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Safiirka Dowladda Qatar, iyo Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale. Cabdifataax Macalin Gudoomiyaha Hay'adda Qatar Challenge qeybteeda Soomaaliya ayaa sharaxaad ka bixinayay ujeedka mashruucan caafimaad ee dalka laga fulinayo.
annagoo arrintaa ka duulayna kaashanaynana runtii wasaaradda caafimaadka ayaan waxaan muddo dheer soo wadnay bal inaan daraasad ku sameyno meelaha ay tahay inaan markaa wax ka bilaabno aan ka galno aan wasaaraddu runtii kala shaqeyno maanta safar muddo dheer soo jiitamayay ayaan rabnaa qayb ka mid ah halkan inaan inaan ku daahfurno dabcan mashruuca wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan laakiin waxaan rabaa qaybaha ugu muhiimsan inaan dul istaago waxa ugu badan ee runtii qayladhaantu ay ka jirtaa waxay ahayd caruurta ku dhalanaya cudurrada la xiriira wadnaha ee aan dalka waxba looga qaban karin waqti dheer ayaan wasaaraddu la bilownay inaan arrintaa ka wada hadalno waxaan isku dayi doonnaa baahidaas qayb ka mida bal inaan adres gareyno annagoo isku xidhi doonna meelaha barakacyaasha kaamamka ku yaa maxaa la mcjyada ku yaalla inaan geenno adeegyada noocaas oo kale ah oo ay ka faa'iidaysan doonaan dadka qaba cudurrada lala noolaado waxaa ugu dambeeya waa kan indhaha oo runtii aan ognahay soomaaliya in weli baahidiisu ay aad u taagan tahay gaar ahaan meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir cabdicasiis cismaan maxamed ayaa u mahadceliyey hay-adda qatar sida wanaagsan ay ku horumarinayso adeegyada caafimaad ee dalka waxaan rajayn doonaa insha allah iyadoo wakiilka ah guud ahaan ummadda soomaaliyeed wasaaradda ah meelaha munaasab ka ahana inay geysanaa waan idinkugu dhiirigelinaynaa insha allah anaguna garabkiin ayaan taagannahay saacaddaana joogana waxaan ku faraxsannahay inaan goojoog ka ahaano goobtan oo maanta lagu daafurayo camalkan ceyriga ah waan ku faraxsannahay maamulka gobolka banaadir si dhow ayuu ula shaqeeya hay-adda qatar iyo dowladda qatar guud ahaanba waxaan rajayn doonaa insha allah inaan lablaabno dadaalkaas aan kula shaqaynayno wax walba oo barogaraamo lagu horumarinayana insha allah gudub ayaan ka nahay waxaan u ballan qaadnay hay-adda qatar inaan siino dhul dhulkaas waxaan rajaynayaa insha allah inaan dadin doono biillahi alkariim meelaha ugu munaasabka ahana ay heli doonaan insha allah
wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya doctoresa maryan maxamed xuseen ayaa sheegtay in wasaarad ahaan ay diyaar u yihiin wax kasta oo lagu horumarinayo adeegyada caafimaad ee dalka in muxuu ahaa la wada ogaado hay-ad kasta waxay qabanayso lagu dhiirigeliyo annagana diyaar waxaan u nahay ka wasaarad caafimaad ahaan inaan la shaqayno hay-adaha samafalka waxaan rabnaa diyaar ayaa waxaa idin lahay si voluntary a meel alle meeshaa rabtiin diyaaraan idinkula nahay waa idinkala shaqaynaynaa waxaan rabnaa inaysan overlap nagu dhicin waxaan rabnaa inaad maxay ahayd aan ka wada shaqayno qadar jaaratin si gaara ayaan ugu mahad celinaa iyo annaga naftigeena inaan qorshe la imaan doono wasaarad ahaan oan u sheegi doono meelaha baahida ka jirto ilaa waxaa noo balaangaraysan afartan degmo oo muxuu ahaa in la gaarsiiyo adeega caafimaadka mashruucan caafimaad ayaa wax weyn ka bedeli doona baahidii caafimaad yari ee ka jirta dalka gaar ahaan nafaqa darada carruurta iyo kuwa faruuran